hosheeca cutba kooyo tobnaad markii israa'iil ilmo yar ahaa waan jeclaan jiray oo wiilkaygii israa'iil waxaan uga yeedhay dalka masar sidii loogu yeedhay ayay iyagii uga fogaadeen waxay allabari u bixiyeen bacaliim oo foox bay u shideen sanamyo hardhan oo weliba reer efrayim waan socod baray oo gacmahaygaan ku xambaaray laakiinse iyagu ma ay ogayn inaan bogsiiyey iyaga waxaan iyaga ku soo jiiday dad xarkihiis iyo jacayl xirmihiis oo waxaan u ahaa sidii kuwa daamankooda harqoodka ka dejiya oo waxaan hortooda dhigay cunto iyagu kuma noqon doonaan dalkii masar laakiinse waxaa boqor u noqon doona kii reer aashuur maxaa yeelay iyagu way diideen inay noqdaan oo seefbaa waxay ku dhici doontaa magaalooyinkooda oo waxay baabbi'in doontaa khataradooda oo way wada dhammayn doontaa iyaga waana taladooda daraaddeed dadkaygii waxay ku tashadeen inay dib iiga noqdaan inkastoo iyaga loogu yeedhay kan ugu sarreeya innaba midnaba isaga ma sarrayn siin doono reer efrayimow sidee baan idiin sii dayn karaa dadka israa'iilow sidee baan idiin gacangelin karaa sidee baan idinka dhigi karaa sidii admaah oo sidee baan idinka dhigi karaa sidii sibayiim qalbigaygii wuu iga dhex rogmadaa oo naxariis buu la dhaqaaqaa aniga soo dayn maayo kulaylka cadhadayda oo u soo noqon maayo inaan reer efrayiim baabbi'iyo waayo waxaan ahay ilaahay oo qof aadmi ah ma ihi anigu dhexdiinna waxaan ku ahay kan quduuska ah oo magaalada cadho la geli maayo iyagu waxay dabageli doonaan rabbiga oo sidii libaax buu u ciyi doonaa markuu ciyo ilmihiisu xagga galbeed bay ka iman doonaan iyagoo gariiraya waxay iyagu gariiraya u iman doonaan sidii shimbir masar ka soo baxday iyo sidii qoolley ka soo baxday dalka aashuur oo anigu waxaan iyaga ka dhigi doonaa inay guryahooda iska degganaadaan ayaa rabbigu leeyahay reer efrayim waxay igu hareereeyaan been oo waxaa dadka israa'iil igu hareereeyaan khiyaano laakiinse dadka yuhuudda weli ilaah bay wax la xukumaan oo kan quduuska ah ayay daacad u yihiin